فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم
bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan caawa oo jimco ahna waxaad ku dhegaysan doontaan khasaaraha duulaankii mujaahidiinta ay ku qaadeen dhisme ku yaala cabdilcasiis oo kordhay iyo taliska ciidanka mujaahidiinta al-shabaab oo faahfaahin dheeraad ah ka soo saaray dagaalkii lagu xasuuqay macawuusleyda ku soo dhaawacmay dagaalada hiiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo u soo jeesatay dadka daroogada soo geliya muqdisho xarumaha faaxishada lagu sameeyo ciyaal weerada iyo tuugada dadka dhaca maxaa ka jira in ciidanka mujaahidiinta ee muqdisho loo fasaxay inay tallaabo ka qaadaan qolyahaasi kadib markii ay korortay cabashada ka imaanaysa reer muqdisho barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan howlgallo ka bilaabanaya muqdisho oo lagu baacsanayo qolyahaasi dagaallo culus oo maanta laga soo sheegay gobollada hiiraan iyo mudug maxaynu ka ognahay dagaalladaasi waxaad dhuuxa ku maqli doontaan faahfaahinta ku aadan dagaalladaasi idaacadda al andulus oo caawa baahisay dardaaranka mid ka mid ah haliyeyadii fuliyey camaliyaadkii istishhaadiga ahaa ee lagu daahfuray duulaankii sabiid ee lagu gumaaday askarta xasan sheekh beesha geladle oo bayaan ka soo saartay kulan ay isku garab istaagtay mujaahidiinta al-shabaab taas oo ay ku qabsatay degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka bayaanka iyo kelimaadkii laga jeediyey kulankaasi ayaad maqli doontaan waa mar kale iyo dhuuxa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم waa afarta bisha shacbaan sannadda kun afar boqol afartan iyo afarta hijriga ku soo dhowaada barnaamijka oo faahfaahsan faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaallo maanta ka dhacay duleedka degmada jalalaqsi iyo dagaal kale oo ka dhacay duleedka magaalada xarardheere kaas oo lagu jebiyey ciidanka dowladda federaalka arrimahaasi waxaa isha soo mariyey oo la socday noona soo koobaya waryaheena maxamed cali gobollada mudug iyo hiiraan waxaa maanta ka kala dhacay dagaallo culus oo lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyada ay isgarabsanayeen kuwaasoo lagu gaarsiiyey khasaarooyin kala duwan deegaanka bacaadka faarax aadan ee duleedka degmada xaradheere waxaa maanta ka dhacay dagaal qaraar oo u dhexeeyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maleeshiyaadka bangarafta ee uu maraykanku soo tababartay wararka horudhaca ah ayaa xaqiijinaya in dagaalka oo dhowr mar lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa bangarafta lagu dilay saddex askari oo ka tirsan kuwa bangaraf sidoo kalena lagu dhaawacay sideed kale dhanka gobolka hiiraan dagaalo lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawisleyda ayaa waxay iyana ka dhaceen duleedka degmada jalalaqsi ee gobolkaas dagaaladan ka dhacay duleedka jalalaqsi ee gobolka hiiraan ayay mujaahidiintu xaqiijiyeen inay ku dileen ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ayna ku dhaawaceen saddex kale iyadoo ay suuragal tahay in khasaaruhu intaa ka bato maadaama xasiiladan ama tiradan ay tahay mid horudhac ah goobihii lagu dagaalamay waxaa iminka ku sugan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaalka kaga itaal roonaaday askarta dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka ka barbar dagaalamayey muddooyinkii u dambeeyey deegaanada gobolada dhexe waxa ay martigelinayeen dagaallo xoogan oo u dhexeeyey milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo ciidamo huwan ah oo ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada kuwaasoo diyaaradaha maraykanka iyo kuwa turkida ay hawada ka taageerayeen balse sidaasoo ay tahayna ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka la socda waxaa had iyo jeer lagu jebiyaa dagaal weliba oo ay la galaan mujaahidiinta sidoo kalena waxaa dhabarka loo saariyaa khasaa'ir culus oo naf iyo maalba leh wixii warar ah ee kusoo kordha dagaaladanna waxaan dhegaystayaasheenna ugu soo gudbin doonaa wararkeenna iyo barnaamijyadeenna soo socda insha allah لدين عظيم هو السامي لدين
waa tahay qeybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan ku guda jirnaa afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab asheekh cabdilcasiis abuu muscab oo shir jaraa'id qabtay ayaa caawa ka hadlay weerarkii macaguusleyda lagu xasuuqay iyo howlgallo gaar ah oo dhowaan ka bilaaban doona magaalada muqdisho kuwaas oo lagu beegsan doono dadka daroogada soo geliya caasimadda xarumaha faaxishada lagu sameeyo ciyaal weerarada iyo tuugada dadka dhaca howlgalladan ayaa imaanaya kadib markii bulshada muqdisho ay u soo cawdeen mujaahidiinta iyagoo ka cabanaya dhibaatooyinkaasi lasoo sheegay بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ما أنت تاريخه وصدح شعبان كون أفر بقول أفرتن يافر هجري وحن كور بحنا دولان بركيسن ومجاهدين تكو قادين دسمة كويا لدقمة عبد العسيس مقالة مقدشو دولان كاسو دعي كودي شعبان كون أفر بقول أفرتن يافر هجري mujaahidiintu dhismahaas ku yaalla degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho ayay wakhtiga aan sheegnay weerareen halkaa waxaa ku sugnaa murtadiin mooryaan ah oo kuwa loogu yeero macwisleyda ah kuwaasoo ku soo dhaawacmay dagaaladii diinla dirirka ahaa oo ay kaga jireen bariga hiiraan dhismaha mujaahidiintu inta aysan weerarin ka hor xog ballaaran ayay ka hayeen waxay ogaayeen mujaahidiintu dhismahaas cidda karaysay ujeeddada loo kareeyey tirada dhaawaca oo ku sugan tirada ilaaladoo ku sugan xogtaa kadibna ilaahay fadligii weerarkaas ayaa lagu qaaday weerarkuna wuxuu suurtogeliyey in dhismihii lala wareego gacanta lagu dhigo halkaana murtadiinta dhaawaca ahaa oo macawisleyda ahaa lagu xasuuqo iyo ilaaladiiba kadib waxaa usoo gurmaday murtadiin kale ayaa usoo gurmaday mujaahidiintuna halkaa difaacayay ka xirteen dagaal waxayna la galeen cadowgii toban saac soconahayey khasaaraha murtadiinta gaaray kuwii macawisleyda dhaawacaha meesha lagu dhibibtiray iyo kuwii ilaalada ka ahaa iyo kuwii u soo gurmaday saddexdaa qaybood markii la isku daro murtadiinta dhimashadooda inta aan xaqiijinayn waa toddobaatan iyo sagaal murtad allah subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan nimanka halkaa lagu dhaawactiray oo macawisleyda ah waxaa ka mid ahaa horjoogayaal mujrimiin ah oo dagaalka diinla dirirka ah oo shareecada islaamka looga soo horjeedo hormuud u ahaa kuwaasoo doonahayey hadda dhaawaca markay ka kacaan inay dib ugu noqdaan ashaadala dirirnimadii iyo diinla dirirnimadii iyo dagaalka ay mujaahidiinta kula jireen ay dib u bilaabaan rabay allah subxaana wa tacaala baa marka meliggii ay uga soo carayreen hiiraan uga daba keenay magaalada muqdisho halkaasna ku soo afjaray noloshoodii xumayd waxaan leenahay marka qof kasta oo la dagaalama shareecada islaamka kana hor yimaada ku dhaqankeeda meella kuma badbaadi doono gacanta mujaahidiintuna way soo gaari doontaa goor ay noqotaba halkaa waxaan uga baxaynaa warbixintii ku saabsanayd dhismahaas degmada cabdicasiis ku yaallay oo mooryaan macawisleyda lagu xasuuqay isla magaalada muqdisho waxaan rabnaa dadka muslimiinta ah guud ahaan gaar ahaan dadka ku dhaqan banaadir in aan la wadaagno arrin soo korortay arrinta soo korortay waxay tahay cabashooyin inay naga soo gaareen dadka waxgaradka magaalada muqdisho ayagoo ka cabanahaya arrimo soo ifbaxay oo shaac noqday waxaa ka mid a dadka banaadir waxa ay ka cabanahayaan daroogo xaddaaf ah oo magaalada xamar soo gasha taasoo dadkii ku yeelatay saamayn xun iyo waxyeello da'yartii waxgaradkiina ay u taag waayeen qodobka labaad oy ka cabanahayaan waxaa weeye dadka reer muqdisho waxa la yidhaha dacaaro ama faaxisho la yidhaahdo ama zine la yidhahdo qof walba siduu u yaqaanno oo ku soo badatay magaalada oo dadka qaarkood ay ka dhigteen ganacsi ay ka shaqaystaan taasoo loo kareeyey guryo iyo huteello intaba oo si shaac ay noqoto dadkuna ay ka cabanahayaan qodobka saddexaad wuxuu yahay ciyaal weero kuwaasoo magaalada qaybo badanoo ka mid a dhibaato ku haya saamayn xunna u geysay dadkii kuwaasoo dadka isugu daray dil dhac kufsi ilaa ay gaareen dadka qaarkood inay xubnaha taranka ka jaraan dhibaatooyinka ay geysanahayaanna waa niman ku faanahaya oo xitaa baraha bulshada gelinahaya qolada afraad waa tuugo tuugadaas weliba waa tuugo hubaysan kuwaasoo magaalada ku soo batay waxyaabaha ay geysanaya waxaa ka mid a dhac ay dadka dhacahayaan inay guryaha hameenka u dhacaan inay dadka waddooyinka u joogsadaan oo wixii ay wataan ay ka furanhayaan afartaas arrin markay dacwadoodu ay soo gaartay mujaahidiinta mujaahidiintu waxay bilaabeen inay baaraan arrimahaas oo ay sahmin iyo xog uruurin ka sameeyaan degmooyinka magaalada muqdisho baaritaankii mujaahidiintu ay wadeen waa soo dhammaaday xog waxaa mujaahidiintu ka heleen dadka mujrimiinta ah oo soo gasha magaalada daroogada kuwa ka ganacsada kuwaasoo caqligii bulshada in badan oo ka mida fasaadiyey oo dhibaato u geystay waxaa kaloo mujaahidiintu ay xog ka heleen guryaha dacaarada lagu sameeyo iyo huteelada dacaarada u karaysan iyo dadka arrimahaas ku lugle intaba waxaa kaloo mujaahidiintu ay xog buuxda ka heleen tuugada iyo ciyaal weeraha xogta la helay waxaa ka mid ah halka laga abaabulo waa la ogaaday cidda abaabusho waa la ogaaday horjoogayaashoodana waa la ogaaday intaa kadib mujaahidiintu waxay go'aansadeen inay ka howlgalaan arrimahaas si xumaantaas loo suuliyo oo meesha looga saaro dadka muslimiinta ah oo soomaaliyada gobolka banaadir ku dhaqanna ay uga nabadgalaan aafooyinkaas ku soo kordhay magaaladooda ciidanka mujaahidiinta ee muqdisho ka howlgala waxay amar ku qabaan in ay tallaabo ka qaadaan dadka xumaantaas ku lug leh cid walba oo arrimahaas guracan ku lug leh digniin baan u jeedinaynaa waxaan leennahay kow waa kaa warhaynaa laba waa kugu soo soconnaa waxaan kugu baaqaynaa inaad toobad keento xumaanta aad faraha kala baxdo inta aanan ku soo gaarin baaqa waxaan u jeedinaynaa waalidiinta waalidiinta waxaan leennahay ka warqaba oo u kuurgala waxa carruurtiinnu ay ku lug leeyihiin wiilal iyo gabdhaba mujaahidiintu waxay u taagan yihiin ilaalinta diinta nafta maalka caqliga iyo sharafta ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah cid allaale iyo ciddii intaas duullaan ku ahna jawaabta ku habboon oo shareecadu fartay ayay naga helaysaa inshaa allahu tacaalaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدين عظيم هو السامي بدين عظيم waayahay idaacadda al-andalus ee ku hadasha afka xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa caawo baahisay dardaaranka mid ka mid ah halyayadii fuliya camaliyaadkii istishhaadiga ah ee lagu daafuray duulaankii sabiid ee lagu gumaaday askarta xasan sheekh ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد
رجال عاهدوا المولى فصدقوا فنالوا ما تمنوا يرزقون بجنات الخلود بجوف طير يروح في النعيم ويسرح
intaasoo waxaa haysataan hoobiye intaasoo diyaarada intaasoo waxaa idinla shaqaynaya dowlado oo maraykan ha ugu weynaada kor iyo hoos ayaa mujaahidiinta ugu imaanaysaan intaasoo kumanaan baad tahayn maxaana u adkaan leedihin soomaaliya waa laga saaraya allahay al-shabaab soomaaliya waa laga saarayaa wax ku haray ma jirto allay maxaa soomaaliya nagala saari laya waa idinka boqol maalin boqol dargaal idinla dilee maxaa soomaaliya nagala saari laya waa junuudullahi miyay soomaaliya ka saari kartaan insha allahu tacala soomaaliya aad naga saaraysaan inaan idinka saarno aa waddamada gaalada ayaan waxaan rajaynayaa jihaadka hadda fardocaynka inuu fatakafaayo noqdo oo idinka idin weerar idinku soo qaadnaba insha allahu tacala annaka idin soo raadsan فهل من في سبيل الله قتلوا وراحوا بالشهادة يرتقون كمن باتوا على ذل وماتوا وربي لا فليسوا يستوون بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أنا مرة هوريس مقعي كبلاوي يونس محمد موسى مجاهينتنا أي قرنيا ولا لا جحفادة حمزة أسكري ولا لا مكتب كسجاهينتا أي قرنيا صابر مركو قبيل كان كدشن وأجوران مركو هوريس وحن دردار انتا أغلقا أو دريا دك المسلمين قاسة دك جهاد كفديو جهاد كعدو دار ملها إن شاء الله تعالى وحين دردار ما إنا إلهي كعفتان oo wax walba qabanaysaan ilaahay dartii u qabataan oo ilaahay dartii loo soo kaco muslimiintu waxaan leeyahay jihaadkan fardul ceen waay fartakifaaye maa insha allahu tacaala muslimiinta dhulkooda hal taaka hadday ka soo galaan cadowga nin walba jiha- muslim jihaadkan waajib buu ku yahay hadda cadowgeyn meesha naga haystaba meel yar ma ah anaga waa hal yara koobana haysanaa dad badanaa jihaadka filan qalbi adeegaas muxuu yahay qal- dhibaatada muslimiinta lagu hayo maxaa loo fiirsanayaa man qaatil fii sabiilillahi fawaaqa naaq wajabat lahu ljanna hal saac hal saac inta hal giil ay ka, ay ka godlato inta idinkaa dagaalamo janaa u waajibto ee rasuul caleh salaam xadiiskaa ka sugnaaday insha allahu tacaala marka aayado badan oo ilaahay qur-aanka subxaana wa tacaala uu ku sheegay oo jihaadkan khayraadkiisa iyo wanaagiisa barwaaqadiisa yaa maxaa loogu fidhiyaa marka qalbigiin muxuu u adkaaday miyaa jirnaxa idinku yeelin oo muslimiinta oo la dhibaatayni meeqaa gabdho xiran oo muslimiin meeqaa maxaa lagu haystaa diinta islaamka ay raaceen maanta waxay rabaan cadowga ilaahay ay rabaan inay dastuur iyo wax bilaayo ay oo qaran oo gaal uu gacantiisa ku qorqoray inaa dadka muslimiintan lagu dhaqaan kitaabka ilaahay subxaana watacaala inuu ku rahaado cidda u diyaargalowdo ayaa ilaahay subxaana watacaala uu janno ugu bishaaraynaya insha allahu tacaala ayaana ka badbaadaysaa cadaabkiisa ilaahay ayaan ka magangelaynaa shartooda insha allahu tacaala idinkan waxaa idin dardaarmayaa inaad aad ka hartaan muslimiinta jooga hadda meelaha ay ka ay ka taliyaan cadow ayagana waxaan leeyahay meel walba cadow uu joogo dadka jooga waxaan leeyahay muslimiinta insha allahu tacaala muslimiina ilaahay halaga cabsado cadowga ag- gaararkiisa ha laga fogaado insha allahu tacaala mar walba waxaa taagan walaal mujaahid oo idinka dhibaatada idinku hayo inuu idinka dulqaado jecel naftiisa iyo dhiiggiisa iyo dhacaankiisa inuu idinku bixiyo idinkan markaasaa mus- oo cadowgii hoosta kaga jirtaan anaga horta ulijeedadeena ma aha inaan shacab lahayn muslimka maxaan ka laaynaynaa muslimka inaan badbaadan oo cadowgaas oo dulnimada uu ku wado oo dhibaatada uu ku wado inaan ka badbaadan aan rajaynayna insha allahu tacala ilaahayna u kaashaynaa waa waa u jeedaan mar walba waa maqashaan nin bajaadlaha la dilay waxaa loo dilay laba doolar ama hal doolar aba kasii yar baa loo dilay maxaa dhibaatadaas keenaya waayo haddee cadowgaas nuucaad idin geli aan rabnaa insha allahu tacaala inaan ilaahay u kaashano aan saas aan aan idinka kaafin aan rajaynayna insha allahu tacaala idinkana inaad cadowga hoos tagtaan ma aha war diintaada muuji oo cadowga ka- eh, ka fogow cadowga beri ka ahaw alwalaa walbaraa horta mar walba inaad qaadataa wanaagsan insha allahu tacaala ilaahayna wuu ku gargaarayaa ilaahay u kaasho diintaada muuji soonkaadi salaadaadi sakadaadi saa u- u- xajkaada saa u gudinaysid jihaadkana waa lagaa rabaa inaa u gudutid waajibaadka oo ilaahay waajib ka mid ah waa jihaadka inaa waajibna qaadato soonkii salaadii wixii waan qaadanay jihaadkiina waajibkii oo ilaahay una saar waaye maxaa loo diiday soo dhibaato ma ahan ilaahay wuu idin dulaynayaa haddaa jihaadka ka hartaan qof oo aan ku seexana weligii qalbigiisa kusoo dhacin inuu jihaado hadduu dhinto qofkaas rasuul aleh salatu wasalaam xadiis ka sugnaada wuxuu yidhi ninkaas wuxuu ku dhintay qayb munaafiqnimo ka mid ah maxaa dee kuu diiday miyaa lagaa qariyay waa maya aayada ilaahay uu ku sheegay axaadiis badan baa kusoo arooreen inaa aada jihaadka maxaa kuu diiday oo diintaada difaacato diintaada ku dhegto oo ilaahay dartii lagu baabiyo ilaahay dartii lagu dilo maxaa u diiday marka muslimiinta meel walbay joogaan waxaan ula dardaarmay inay sidaas sameeyaan oo jihaadka soo aadaan oo ilaahay dartii in loo dilo ay u diyaar noqdaan kii oo oo dhulkii oo dhul cadow joogo ku rafacsan oo aan diintiisa muujin karin ilaahay wuxuu sheegay inuu kasoo hijiro ilaahay dhulkiisa waa waasac meel walba meel haddaa lagugu dhibaatay ilaahay meel wanaagsan buu ku haya haddaa tagto oo raashinkii oo raa- waxaa cuni leed arsaaqadan ilaahay asaa kor iska saara waxaa ka tala qaadanaysaa shimbirahan iyo waxaan miyay shaqaystaan waa may qof bini aadan oo shaqaysanayo hataa waxaa tahayba meesha haddaa wax ka qabad lacaq qaadanayo shimbirtan maanta ilaahay bay iska tala saaratay subaxi way soo kacaysaa ayadoo dharganoo habeenkii hooynaysaa waayo ilaahay bay tala saaratay muslimiinta ayadana waxaan- waxaan leeyahay aan u dardaarmayaa sidaas inay ilaahay dartii usoo duulaan oo ilaahay dartii ay u baxaan oo ilaahay dartii ay u hijroodaan oo diinta islaamka ay ku dhigaan ay diinta islaamka gacanta midig gacan bidax oo iskugu daraan diin ilaahay ay ku dhigaan aan insha allahu tacaala aan u dardaarmayaa mujaahidiinta ayakan waxaan leeyahay ilaahay dartii u safar dadaal waa gudaan insha allahu tacaala cadowga meel walbuu jooga kuna feenaysaan ilaahay ha idinka la garab galo iyo gaadiid iyo hubi waxa wataan horta insha allahu tacaala guul laguma gaaray ilaahay taqwadiisa waxaa ku dagaalamaysaan haata taqwada ilaahay insha allahu tacaala ilaahayna ha idinla garab galo ilaahay wuxuu yidhi sabra cadow la sabartam yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu wattaqullaha lacalakum tuflixuun insha allahu tacaala ikhwa ilaahay dartii u sabra ilaahay dartii u dadaalo ilaahay dartii u dagaalama insha allahu tacaala waxaan idin xasuusinayaa hadal hadda ka hor ilaahay ha ka aqbale amiirkeena sheekh abu abzubeer oo oo mujaahidiintu ugu dardaarmay inay cadowga ay la dagaalamaan weerarada ay joogteeyaan duulaanka ay durandooriyaan cadow meel walba ay ku naafeeyaan marana ay ku beegsadaan qaraxyada ay ku naafeeyaan istayaynta ay ku argagixiyaan ayaa tiradooda ay u babacdhigin meel walbay joogtiin walaalaa jabhadda waxaan leeyahay insha allahu tacaala kuwa i garanayo kuwa i garanaynaba maanta waxaa idinla hadlay waa walaalkiin xamse askari insha allahu tacaala maanta waxaan rajaynayaa ilaahay dartii inaan u baxo jeceyl waa idin qaba inaan mar walba garabkiin ka dagaalamo waan jeclaa laakiin waxaan fiirsan waay muslimiinta la dhibaataynay meel walba lagu dhibaataynay walaala iga khayr badan oo maanta khayrka ilaahay ku dadaalayay way jiraan oo hadda aan ka tegayo insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa aqiyo insha allahu tacaala ilaahay dartii ayaan idinka tegayaa midda kale waxaan idin leeyahay sabarkiina wada xaafadaha ilaahay dartii baa loogu soo tegay insha allahu tacaala maanta xaafado waan iska joogi lahayn waa iska baashaan lahayn laakiin diintiina yaa nagula haystaa nin diintiis lagu haysto xoolahaadi lagu haysta adiga ma jiifi kartaa waa miya diinteena islaamka lagula haystaa iqwo ala rabaa maanta in la burburiyo oo daaquud iyo dastuur wax ay soo qorqoreen nagula dhaqo insha allahu tacaala anankana dil baan ka dooranayna insha allahu tacaala ikhwaani taas ayaa noo balan insha allahu tacaala waxaa idin dardaarmaya inaad sabartaan meel walba cadow u joogo a ku naafeysaan a ka baqin insha allahu tacaala nin walbaba markuu diyaargaloobeyn taqwada ilaahay insha allahu tacaala waxaan ku socon waa taqwada ilaahay marka horeysa horta cabsada ilaahay insha allahu tacaala walaalku hataa hadduu fulay ahaa jiray oo fulay ahaa insha allah mar hadduu adkaarta ilaahay hadduu meelkima hadduu kaga dhigo insha allahu tacaala ilaahay wuxuu siinayaa geesnimo uu isku ogeyn isku ogeynina oo meel uga imaataata uu ku wareersan yahay ayuu ilaahay siinayaa walaal walbo fulinam dareemiyo ilaahay u kaasho insha allahu tacaala marka ugu horeyso haddaad ilaahay kaasiso oo ilaahay ka cabsato oo isku ogtahay nin ilaahay ka cabsana aad tahay insha allahu tacaala cadow adoon xabad ku rumaa laga yaabaaba inuu ka argagaxo insha allahu tacaala oo ilaahay garab uu ku siiyo marka insha allahu tacaala mujaahidiinta ayakan waxaan leeyahay meel walbay joogaan inay sabraan ilaahay ula jiraa in allah maca saabiriin buu ilahi subxana wataala yiri ilaahay wuxuu la jiraa saabiriintuu la jiraa awalba weligiin aniga gaalama maka badanin mar walba ayakaa naga badan oo naga hub badan insha allahu tacaala saas ay tahaane anankunbaa dhabar jarnaa insha allahu tacaala waayo waa taqwada ilaahay ilaahay cabsidiisa aan kaashanay oo rasuulka caleyhi salatu wasalaam aan ku daynay insha allahu tacaala waddada rasuulka caleyhi salatu wasalaam u maray ilaaha na wada marsiiye insha allahu tacaala ikhwaani waddadaas aan fiirsano insha allahu tacaala cadow meel walbuu joogo meel walbuu joogo insha allahu tacaala ayaan laga jaxin jaxin qoorta hala wada jara mujaahidiinta ayagana saas ayaan u dardaarmaya insha allah insha allahu tacaala ranta aan ku socdo waxay tahay meeshaan sabiib xero ku taala deegaanka sabiib insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa meeshaas inaan dhiigayga iyo dhacaankayga ilaahay dartii uga bixi anoo ilaahay u kaashanayo aniga waxaan hayay ilaahay subxaana watacaala waan soo diyaarsaday insha allahu tacala wax kaloo haddii dhiman aan hayo aan kusoo dari karo ma jirto ilaa ilaahay subxaana watacaala igu kaalmay nafteeda waan keenay ilaahay subxana watacaala waxaan ka beriyaa sabiib insha allahu tacala xerada aan rabaa insha allahu tacaala inaan muslimiinta ka kaafiyo oo ilaahay dartii uga kaafiyo dagaal kale inuusan ka dhicin ilaa raayada laga taago mooyaane insha allahu tacala saasaan rajaynaya insha allah dhiigayga inay muslimiinta ay ku narsaystaan ay ku barwaaqaystaan ay ku raaxaystaan ayaan ilaahay ugu baryaa subxana wataala ilaahay aan ka rajaynaya insha allahu tacaala kuwa sabiib joogin waxaan leeyahay haddaba iskaga bax intoo idin soo gaaran rijaal baa idinku soo socda insha allahu tacaala ilaahay subxana watacaala kaashanayo idinka haddaa is leedihiin gurguurta aan kaashanaynayo iyo ciidamo badan baan leenahay qaran baan nahay haddaa leedihiin insha allahu tacaala rijaal oo keligii ilaahay subxana watacaala la jiro insha allahu tacaala ayaa idinku soo socdaan leeyahay saacada soo socda insha allahu tacaala korkiina ayaan ka dul shanqar doonaa waana arki doontaa insha allahu tacaala hal meel ani idinkan waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala cadaab insha allahu tacaala cadaabka ilaahay kuma wada kulmi doono insha allah naar ana idin kuma wada kulmi doono insha allahu tacaala saas ayaan rajaynaya cadow ilaahayna saas ayaan leeyahay insha allahu tacaala meesha haddaa ka bixi weysaan sabiib maanta insha allahu tacaala shahiidkayga kadib raayada ayaa laga taagi doonaa insha allahu tacaala kuwaan murtadiinta qaastan horta kuwaan murtadiinta kuwaan hadhan ay sii leeyihin murtadiin waaba la ogaadan macawsleyda wallaahi bilaahi talaahi meel banaac ilaa ku baabi'eysaan aan leeyahay insha allahu tacaala war mujaahidiin dadkan mujaahidiinta waa junuudullah dad ilaahay subxana watacaala la jiro ilaahay subxana watacaala garbooda buuxo wey waxaa wax ka tari waayey maraykanoo kor iyo hoos ka dagaalamay oo duqeen iyo bilaayo ogatay ayaa wax ka tari waayey waayo dad ilaahay kaashanay ilaahay garabkooda ku jiro hubkoodaba iyo gaadiidkoodaba ilaahay subxana watacaala taqwadiisa miyaa la dagaalami kartaa waa miya ilaahay qofka ilaahay baan la dagaalamaya reesan insha allahu tacaala banaacidlo ayuu ku baabi'aya war waa kaasoo guryihiina gubtay oo xoolihiina la baabi'iyey banaacila ka taagantihiin macuusihii mujaahidiinta kula soo aadeen inaad kula dagaalantaan keliya hadda idin dambeeyo aa ku taagantihiin maxaa idin haray xasaa gorguurta wuu idin soo dagaalgeliyey waa kaasoo hadda xaguu joogaa saaba gurigiis looga galaya ninkaas nin gurigiis looga galiyo gurigiisa oo amnigiisa aan suganayn ayaa idinka idin soo diray oo wuxuu idinku soo dirayaa dalkiin in la baabi'iyo keliya wax kaloo idin wado ma jirto insha allahu tacaala dadkaa axsan garguurta wuxuu raacsan yahay maraykan gaalada dhan oo dunyada joogta oo ilaahay subxana watacaala ku caasay ilaahay subxana watacaala diinkiisa haba yaraatee meel laga dhaqaajinahata aan rabin ayuu raacay ninkii raacana asna saas unbuu la mid yahay insha allahu tacaala ilaahay subxana wataala ayadiis wuxuu ku dhahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tutaqiduu lyahuud wannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahu minkum fa inahu minhum ina allaha laa yahdi alqowmi adaalimiin cid ala intii gaal raacdo oo garab u noqoto jaasuus u noqoto yaa insha allahu tacaala ayakum buu ka mid yahay insha allahu tacaala ninkii ilaahay diintiisa bedelo insha allahu tacaala anaka waa la dagaalamaynaa hadda waa fursad baa haystaan waa ka toobakeen kartaan waxaan leeyahay ka toobakeen ma diideen insha allahu tacaala mar walba waxaan diyaar u nahay inaan dhiiggeyna bixino aan idin naafayna meel walba joogtaan idinku weerarno waayo intaasoo waxaa haysataan hoobiye intaasoo diyaarada intaasoo waxaa idinla shaqaynaya dowlada oo maraykan ha ugu weynaada kor iyo hoos ayaa mujaahiinta ugu imaanaysaan intaasoo kumanaan baad tahayn maxaana u adkaan leedihiin soomaaliya waa laga saarayaa allahay al-shabaab soomaaliya waa laga saarayaa wax ku haray ma jirto allay maxaa soomaaliya nagala saari laya waa idinka boqol maalin boqol dargaal idinla dilee maxaa soomaaliya nagala saari laya waa junuudullahi miyay soomaaliya ka saari kartaan insha allahu tacaala soomaaliya aad naga saaraysaan inaan idinka saarno aa wadamada gaalada ayaan waxaan rajaynayaa jihaadka hadda fardoceynka inuu fatakafaayo noqdo oo idinka idin weerar idin kusoo qaadnaba insha allahu tacala anaka idin soo raadsan insha allahu tacala inaan dhulkiina dhan wada qabsana ayaan dhulkiina idinku gumaado doonaa saas ayaan leeyahay kuwa murtadiinta ha toobakan haddaa tooba diidaan insha allahu tacaala qoorta aydan ka wada jiraynaa waxaan dardaaran halkan ugu reebayaa waalidiinta ugu horeeya hooyo iyo aabbo anoo ka hormariya hooyo hooyo waxaan leeyahay aniga ilaahay dartii ayaan u baxay aniga nicib adee aan kuu qabo hooyo aniga kaagama soo tegin jihaadkan markaan soo aadiyey hooy aniga uma soo aadin inaa aniga oo mujaahid u noqday maasha allah weye nin weyn buu noqonayaa waa la jeclaanaya aniga uma soo aadin ama ha lagu naco ama ha lagu jeclaa ani ilaahay dartii insha allahu tacaala wax walbaan qabanay waxaan aan ilaahay ka baryaya aan ka rajaynaya inuu ilaahay dartii ilaahay ikhlaas iga dhigo ilaahay dartii aan u baxay haddaa dad baa ku imaan doona haddaa aniga qabarkayga maqasho ama codkayga ama ama shahiidkayga ugu soo gaaro dad badan baa ku dhehi doonaa wiilkaaga waa la khalday ayaa lagu dhihi doonaa hooyo ilaahay kaasho ilaahay dartii u sabar insha allahu tacaala miyayaan dhiminaynin horta waa la dhiminaya dadaad aaminsan hooyo insha allahu tacaala ka mid dadku imaanayo aaminsan ninka al-shabaab aado inay hor xabad kaga dhexaysaba oo horka dhimanayo hooyo hooyada aad ku dhashay ma al-shabaabay aaday waa maya abtiyaalkayga oo adag kula dhashay ma al-shabaabay aadeen ma al-shabaabay noqdeen dagaal may aadeen waa maya waqtigooda markii gaaro ayay nafta ka bixaysaa anna waqtigii ilaahay subxana watacaala aniga oo nafta iga bixileed insha allahu tacaala markaas unba aan rajaynaa inuu ilaahay sabab iga dhigo cadowgaas inaan ku naafeeyo insha allahu tacaala hooyoy sabar dulqaad samee insha allahu tacaala ilaahay sabar ha ku siiyo ilaahay ha ku sugo ciyaalkii ila dhashay hooyo waxaan kula dardaarmaya hooyo macanto inaad jihaadkaas ilaahay subxana watacaala aa kusoo barbaarsid ciyaalka macaaxida inaa la geeyo ayakaaba qur-aanka hadday fahmaan jihaadka macaankiisa ayakaaba dareemaaba hooyo waa baxa asagu inaad arkaysaa wiilka asagoo iska soo tegay insha allahu tacaala waxaan kuu dardaarmaya horta wiilash inaa la geeyo maaxida la geeyo dugsiyada qur-aanka ilaahi subxana wa tacala lagu soo barbaariyo markaas adna waxbay kugu tariyaan insha allahu tacala muslimiintana wax badan bay u qabanayaan insha allahu tacaala hooyo saas ayaan kuu dardaarmayaa marka an maqan shahiidkayga hooyo ha ooyin ilaahay dartii u sabar alxamdulilah dhe ilaahay subxana wa tacala waxaa laga rabaa markaa aad maqasho shahiidkayga inaad sujuudad shukr aad sujuudid oo ilaahay dartii u sujuudid oo khushuucdid ilaahay subxana wa tacala u khushuucdid inuu ilaahay iga aqbalo anna insha allahu tacaala aa ka mid ahaan doonto dadka aan u shafci qaadi doono insha allahu tacala hadduu ilaahay shahiidkayga iga aqbalo kan ugu horeeya aan u shafci qaaday hooyo inaa aad noqon doonto insha allahu tacaala marka waxaan ku leeyahay ilaahay dartii u sabar ilaahay dartii u sabar ilaahay dartii u sabar hooyo insha allahu tacaala walaalkayga ugu weyn asana waxaan leeyahay abow insha allahu tacaala aad baan kuu jeclahay ilaaha ku barkeeyo insha allahu tacala maanta waan jeclaa inaan idinla joogo laakiin ilaahay jaceylkiisii iyo amradiisii ayaa ka awood badiyay jaceylka aniga idin jeclaa insha allahu tacaala insha allahu tacaala waxaan leeyahay abow adan hadda alxamdulilah jihaadkan ilaahay uu kusoo waafijiyey waa jihaadaysaa jihaadka aad jihaadaysa haddana insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa maktabkan haddana insha allahu tacaala aqiyo ilaahay soo baray baryada ilaahay lagu heliyaa wax kaloo lagu heliya ma jirto ilaahay subxana watacaala ninka ula jeclaado ayuu ilaahay keenaa insha allahu tacaala adna ilaahay kula soo jeclaado aabbo asna waxaan leeyahay aabbo hadda dhalinyaraa tahay waayeelka hubdhaayba infiru khifaafan wathiqaalan insha allahu tacaala waxaa la yidhi idinkoo colculus idinkoo fasuudba baxa had waaba nin dhalinyaro ordi karaa ilaahay kaa dhigaa tahay insha allahu tacaala aabow waxaan kuu dardaarmayaa jihaadka inaad soo aado oo ilaahay dartii u jihaado insha allahu tacaala aabow waxaan ilaahay kaaga baryayaa wadadan jihaadka wallahi nin walba iskama soo aado ilaa ninkuu ilaahay soo waafajiyo insha allahu tacaala ilaahay inuu kusoo waafajin ilaahay bari insha allahu tacaala wadadan jihaadka waajib bay nagu tahay nin walba muslim sheegto waajib bay ku tahay sabar insha allahu tacaala insha allahu tacaala naciib aan idin qaban idinkama tegin insha allahu tacaala waxaan idin dardaarmaya inaad sabartaan ciyaalkeenina aa kusoo barbaarsa diinta macaxidada la geeyo dugsiyada la geeyo hadhow aykan say muslimiintu wax ugu qabtaan insha allahu tacaala meesha aan maray aykan inay soo maraan baan rajaynaya insha allahu tacaala aabo adna sabar insha allahu tacaala qabiilkan ka dhashay waxaan leeyahay ayakan insha allahu tacaala maktabkan waa ku jirtiin walaahi saan dareensanay maktabkan waa ku jirtiin insha allahu tacaala ilaahay idin soo fududeeyo naftan lama aamin karo insha allahu tacaala inuu ilaahay na sugo aan ilaahayna ka barayn allahuma yaa muqalib alquluub thabit qalbi calaa diinik insha allahu tacaala ilaahana waa sugo ilaahay hana sugo sugnaashada ilaahay bay gacantiisa ku jirtaa ilaahay baa haayaa daqiiqooyin aa filinaynin buu qofka gadoomiya qalbigiisa uu saa hadduu khayr ugu ogeyd waxaa maqlaysaa hebel ma maqashan xaggaasuu aaday insha allahu tacaala ilaahay baan ka magangelinay shartaas ilaahay baan ka magangelaynaa ilaahay ninka kaashada oo ilaahay tala saarto waxuu ma arkay insha allahu tacaala taas ayaan leeyahay ayakan insha allahu tacaala qaraabada inay jihaadka soo aadaan ayna dulqaataan oo sabar iyo dulqaad iyo ay sameeyaan insha allahu tacaala sidaas ayaan u dardaarmiyaa
رجال عاهدوا المولى فصدقوا فنالوا ما تمنوا يرزقون بجنات الخلود بجوف طير يروح في النعيم ويسرحون بجنات الخلود بجوف طير يروح في النعيم ويسرحون لك حق بأن تبكي عليهم ولا تبقي دموعا في الشؤون فليس لغيرهم في الدمع حق وكيف لغيرهم حق يكون وكيف لغيرهم حق يكون بدين عظيم هو السامي بدين عظيم
beesha geladle ayaa bayaan ka soo saartay kulan ay ku garab istaagtay mujaahidiinta al-shabaab kaas oo ay ku qabsatay degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay salaadiinta nabadoonnada iyo cuqaasha beesha kaasoo lagu gorfeeyey xaaladda uu waddanku marayo iyo dowrka beesha geeladle lafagur badan kadib waxa ay beesha kulankeeda ka soo saartay bayaan ay ku caddaynayso mowqifkeeda waxay bayaanka ku ballan qaaday inay si deg deg ah sufuufta dagaalka ugu soo biirinayso boqol dagaalyahan si ay ugu qayb qaataan difaaca shareecada islaamka kusoo dhowaada bayaanka kulanka laga soo saaray بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد وأصحابه وسلم أما بعد meeshaan waxaan ku soo gudbinaynaa bayaankii ka soo baxay beesha reer geeradle taariikhda may haytay labaatii sede bili toddobaad kun afar boqol afartan iyo afar hijriyada milaadiyada oo ee tumiyo afar bili lamaad lamada kun labaatii sedeeda ujeedada bayaanka bayaankaas beesha reer geeradle ee deegaanka jubbooyinka yaa meelinha ka gudbiyaan beelle waxay soo saartay qodobada soo socda kow in ay isku maamusho shareecada islaamka kana soo horjeysato shirkiga iyo daaquudka ay soo wadaan gaalada iyo gaalaraacyada labo beeshu waxay u taagan tahay in ay naf iyo maalba ku difaacdo kitaabka allah saddex in ay ka beri yihiin gaalada iyo kuwa la jira afar dadka reerka u nasab sheegta oo ku jira safka gaalada waxaannu ugu baaqaynaa in ay ka soo baxaan ayna soo buuxiyaan safka muslimiinta shan mar kasta beeshu waxay u hoggaansan tahay wixii awaamiir ah oo ka soo baxa walaayada islaamka lix beeshu waxay bogaadinaysaa bayaankii ka soo baxay shir weynihii shanaad ee culimmada rabbaaniyiinta soomaaliyeed toddobo sidoo kale beeshu waxay bogaadinaysaa guushii mujaahidiinta ay ka soo gaareen xamladdii murtad gurguurta iyo macawiisleydii ay soo wateen siddeed beeshu waxay caddaynaysaa mar labaad iyo mar saddexaadba in ay islaamka dhinaceeda looga imaanin saxiixiyaasha goobjoogayaasha waa kow ugaas xaaji cabdishukri sheekh labo nabadoon cabdi wiidow ibraahim saddex nabadoon macallin cabdulaahi macallin saciid afar nabadoon aadan xasan bariyoole shan nabadoon macallin cali nuure lix nabadoon nuure macallin geedow waxgarad kow cusmaan isaaq shanqole labo cabdi xasan isaaq saddex salaad xafow xuseen afar axmed cabdirashiid cabdi xasan shan sulaybaan aadan kalar lix cali cali aadan toddobo macallin xasan aadan beese siddeed madey yarow isaaq sagaal maxamed barre aadan maxamed kaskay waay intaas may raaciyey qodobkii inkadamboy oo haay ini unu ballan qaadni boqol wiil oo mujaahidiinta garab surumaasu boqol wiil oo mujaahidiinta garab surumaasu ini unu ballan qaadni raaciyo taasna mayanka ma hadna taasna mayanka ma hadnagaana ilaahay fallishey inii oo mayla raayi arrintaas unu ku dhabayno waxyaabaha oo wasakda eh oo qurunka eh oo sida mayla raayi haddaba dhinku dhawaajiyaay oo mayla raayi ee kitaabka ilaahay ba aydoo sheegi lahaan ka bayaani ini unu mayla raayi arrintaasay ku dhiidhiino oo mayla raayi arrintaasay sii ka hoojii lahaynay ka adkay lahaynay unu mayla raayi inka dhimada lahayni ini unu qaadano wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi waxaad dhegaysateen bayaanka laga soo saaray kulanka beesha galadeh markaana waa kelimad uu jeediyey nabadoon axmed rashiid بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير إن شاء الله تعالى أنا وقت أربرة taladan ee aayatiinkan i diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala gaaladaha ka duuli dalka i diinta i dadkabaha ka duuli insha allahu tacaala inay una ku tallanna imbilamfadheeni bayaanka hanoobahi maybu aha insha allahu tacaala inay una gaalada diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala ku difaaca noo dhigda dhiiggan darna insha allahu tacaala godobadan hanoobahi may ku mid ah inaynu mujaahidiinta garab surugno haddii gaalo isiinba ogdiina hanii duuli ununa may hiigsadahayne kiigana shahiida inay ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadiis galo yaana naaraan ku horjarta unayeeda ishayna insha allahu tacaala may adaayaane inay mujaahidiinta unu garab surugno diinta difaasha unu garab surugno insha allahu tacaala intaas ku dib holyaro goobo ee ka dare ilaahay mowlow mowlow arraxmaanu miinjiidii maalonu misilijiidii mayaawu maytufi mafiyaw malableefi mihilmaamaw maraduu malshidaaw maclow malmidaaw minku malshalgooyaw min duunilaahi mal hariiriyaw murtadki xasan maxamuud haay io ma'awusleytis io malaykanshey iyo murtadki axmed midoobahaay oo muslimiinta khiyaani meeli mooramin yaaloona moodanga rong honing honing moodna honing honing moodna muslimiinta miidshow i lafaasho meelkumaraana waayo doonaan insha allah mujaahidiintuna galnyaashoo ilaahay mujaahidiintuna galnyaashoo ilaahay ka cadaaba doona insha allahu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
ugu dambayntiina ugaaska beesha ugaas cabdishakuur sheekh ayaa ka hadlay kulanka الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ما هذا ما أنت إله أسكلا وهذا سلسان كوب كرنو والأمن والإسلام والإيمان إن تعدوا نعمة الله لا تحسوها بلا ودماد من الله الحمد لله إله كماتم أردت أبني ونديرانكم أذكرهم الحمد لله ما يميل مهد nkanagaane wilaayada islaamka alxamdulilah ilaaha ka mahadsan heer gobol iyo heer haraka iyo heer degmo intaba oo maxayadan labaatiya farsaa inay kitaabka ilaahay kornagalo oo ummadda islaamka nolol wanaagsan ka noolaato ilaaha ka mahadsan may kale maylin mahadan kanagaane mujaahidiinta oo labaatiya afar saac gaalada horteegan haddii irhayto haddii dhahan hayto haddii kala ka sabran ilaaha ka mahadsan mahad lisaan kooba korna yaa ka mahadsanyihin mujaahidiinta dalka iyo diinta iyo dadka lahanduuli difaacisho ka howlum maanka do-aayane ilaahay ka asawajallahay ilaahay inay isu ka sugo ilaahay inay ka xifdiyo ilaahay inay ka xifdiyo ilaahay inay ka sugo kishahiidin shahid shay sugnaan ilaahay ku weer unun ilaahay ka asawajallahay ayaan tan doori ilinka qaadaani degmada muddo saddex beri ah olubin ila roogdi diin badankaan idin sheegay ilaaha ka mahadsan lumaadii diinta idin sheegday ajaari xasanaad allah ku siiyo unuun intii nina bari oo ku fahangni oo kitaabka ilaahay ku fahangni intii horta ku fahansanaan allah ni sow taas mehanku gudbay tii mahadnaga iyo salaanta may kale mahad mudanaa qolada iclaamka oo iyo labaatiyo afar saa sidasan aragaasaanga inteegan inay may raay diinta ilaahay kormarto waxaa leebistii fiirsidaaseen gaalada bakhtiyaalsa ilaaha mahadleh meelaha ninka jijiideen oo kaalinta kuwaadku ku jaraan jihaadka kitaabka ilaahay alxamdulilah markaa nagnagada gaaladan dalkaga duuli oo dadka i diinta iyo dadkaba ini iyo reebta anfadohan dalkan ini dhacdo fadaase oo maadinti labatu dadkana ini baabi'ido oo doorido fadaase haddee diintana tan koowaada yaha ka duulibu ilaan qoom diin lahana qoom baabaasun kitaabkii unu ka badbaadni oo ilaahka casa wajallahaaye hanida'yi oo masxafkii keenhaay ini iyo dalal markii iyo tabarwayti dalalkii shee ini ka gubto iyo dabka daarta yaa tabartee nagade masxafkii ini iyo gubto siina soo taan may kale suubiday gibrakaqaawu oo reg ajinabu ku-a baalfadhiyaan ini artu sheekh sheekh haliime sheekh khadiije iyo artu oo ulumaadangaa fadwadaasee oo diinta wal islaamka walku sheegas inay arto iyo iyoon ka goolayan migala migal guurside bilaanga bilaan guursidaas maasha allah lagaadka rabnaa bani aadama mahane inta ilaahay uumi eenka sharaf badanaay ilaahay xayawaanaadka uusu uumi yaaqil iyo maalayaaqil ahay maalayaaqilka baan ku suuroowaan walaa iyo sheegaan maalayaaqilka xoolaa looda iyo gaali eenka baan ku suuroowaan walaa iyo sheegaan may ku galaayan koo garaad badinyin bani aadam waay inii diinta ka jees jeesaan kitaabka ilaahay la oleytamaan dalkan fidni sheenaan intaasa ku guuriyaan may noo wallaahi ah oo noo bilaahi ah oo noo tallaahi ah goodkii oo ka jaraan ninka galaan goodkii oo ka jaraan ninka galaan idheewaha dhalinyarada dhalinyarada tiidaan dhalinyarada tiidaan mujaahidiintan idheewahaan qoolkakii idheewahaan idheewahaasa bilaantaasi meelaha kakuusi iyo owlaadin dibadood burburkan hoogaha ka anjeera aanti oo maagil hambiyey meelalashaani oo diinta kajaas iyo soo has walgobad shee ilaahay ka casa wajalaha leh jisidiyo khaasan والقوة شو كواد سينه كلا ما نونو تنكلا تنكلا حملة تنكلا حملة يالو أو هدف دين هذا أنو فدينو يدوردن يشركن يبيان الحساري سوابتي أرجع حسن قال دي مركي تاعوايت إني أرتي هدينا والمعوسلي الأراجع معوسلي قولنا ده حسين ديك دين مسكن أرجع دين معوسلي سان كردي بوقت ونون تنجم من مدوها أساس أسوها ini oo maawista ku ridnu miskarhaniiniya ini maawista ku ridnu miskarhaniiniya tan kale beele reer geelidle maysiin lahaa walaali sheegaaw oo maawisley i gaalali jar iyo ini diinta ilaahay la humaayo lahanka talladi intii geelidle hiblooy wardheere miyar deegaan badan oo dhegansidoha hiblooy wardheere tum ii koobtu ii litaalinshay maysiin lahaa oo sinku digey maawisley i gaalali jar ini isanka gargaaraan meel ka aragdaan ka dilaasaan meel ka aragdaan ka dilaasaan waan ukumid nagadaan idniinkiin lisaan golaan diintin garabag nagadaasaan kuwa oo yoona reerka nasab sheegadaa oo reer geelida ah oo gobolada jubbooyinka baa'i bakool geda intaba ka nool toobad ilaahay furunta dadka haddi magalaa isguursado koro ka hadaloo hayo kuwalsiin kama gongme ah waqtiga ay lisiin ku dhumeynay waqtiga ay lisiin ku dhumeynay ugaaskiin unugu toobad ilaahay furunto meelo nabadi yaallo barwaaqadi yaallo diinti yaallo argo hasaan maysiinka baaqay ini isin nabeed haka gallaan ini haniil hariirtaan ini kuwaasay siin lala siin dhumyaana lalaada isin kasuguntiin isu kubataan mataa'un qaliilun adduunyada walyaru ay siin sabna siin sabna haanaas kuwaas kuwa walkama gongmaya ini isin hanyo siin sabna oo haniil hariirtaan oo inta siin dhamag nolol wanaagsanka noolaataan aakhiran haddii haddii ilaahay ogolaado bajanaatulfirdoosud uninjeedna niiliseetaan may marna maadii mar saddexdi mar afaraad bogaadiyey inii kitaabka ilaahay haddii ilaahay ogolaado reerka kanga difaacaw an ugaaska en ilaaha maali horimuuda ka ah wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بدين عظيم هو السامي بدين عظيم gudahanna caawa intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteennaba sidaas iyo fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي